بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسك نوح قبل أبنيا آية كنتم لباد min suurati shucaraa qaala tacaala waawxaynaa ilaa muusaa an asri bicibaadii inakum muttabacuun faarsala fircawnu fi lmadaa'ini xaashiriin ina haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل faatbacuuhum mushriqiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu inoo soo sheegay suuraddan dhexdeeda arrimihii la xiriiray nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebiyullaahi haaruun oo walaalkii ahaa labadan nebi oo dhinaca iyo wixii dhex maray kuwii saxarada ahaa iyo ummaddii uu fircoon meesha ku soo ururiyey qisadii baa inoo sii socota weli suuraddan toddoba qiso oo lagu sheegay qisada u horreysay qisatu muusa wa haaruun labadaa nebi qisadoodii qisada labaadna waa qisatu ibraahim qisada saddexaadna waa qisatu nuux qisada afraadna waa qisatu huud qisada shanaadna waa qisatu saalix qisada lixaadna qisatu luudin weeyaan qisada toddobaadna qisatu shucayb weeyaan wa kullu tilka alqisas qisooyinkaas dhammaantood waxaa ugu sugan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam tasliyo iyo waxa weeyaan u tacsiyeyn iyo sabir siin iyo qaboojin iyo dejin dhibaatada uu gaalada kala kulmayo inuu maaragtay nebigu u dulqaato maadaama ambiyadaasoo dhan lasoo dhibay hadda weli marka waxaan ku jirnaa aayaadkii ka sheekaynayey can qisati muusa calayhi salaam ilaahay wuxuu yidhi waawxaynaa waan waxyoonnay ilaa muusaa nebiyullaahi muusaa waxaan u waxyoonnay an asri guuri ama guuraysii bicibaadii aniga addoommadayda la guur oo guuraysii awxaynaadaana bimacnaa amarnaa weeyaan waawxaynaa waxaanu amarnay ilaa muusaa nebiyullaahi muuse an asri la guur bicibaadii addoommadayda waxyigaa waxaa loogu sheegay guuruhu waxa weeyaan socodka hameenkii ah la guur oo la guure oo dhinaca baddu idinka xigto dhinaca u dhaqaaqa haddaa reer bani israa'iil tihiin reer bani israa'iil waa qoladii nebiyullaahi muuse ka dhashay nebiyullaahi haaruuna ka dhashay waa qoladii fircoon dhibayey oo gumaysanayey oo addoonsanayey waxaa lagu magacaabay oo ilaahay ku magacaabay addoommadiisii bicibaadii aniga addoommadayda maxaa yeelay dadkaasi markaas nebiyullaahi muusa bay rumeeyeen haday mar nbigu nebigii ilaahay rumeeyeen ilaahayna waa rumeeyeenoo waa addoommadii ilaahay nebi muuse ummaddaa halkaa ula dhaqaaq baa layidhi an asri min alisraa'i wa huwa sayru leylan waa socodka hameenkii ah qofka maalintii socda lama yidhaahdo asra buuro laguma tilmaamo ee socodkaani khaas wuxuu ku yahay xilliga hameenkii ah halkaa ummaddaa ula dhaqaaq maxa innakum idinku muttabacuuna baatiin kuwa la raacdaysanayo muttabacuuna kuwa la dabagelayaati markaa ummadda halkaa la aadid fircoon iyo qoomkiisii baa idinsoo dabagelaya waxayna doonayaan inay idinsoo celiyaan oo ardu misra dhulkii masar idinku soo celiyaan markay idinsoo celiyaan hadhow idin laayaan dhammaantiin oo ay dhahaan amar la-aan baa ku guudheen amar la-aan baa ku baxdeen tay horay idinka soo maraan oo idinsoo celiyaan hadhowna inay idin baabi'iyaan bay doonayaan ilaahay baa nebi muuse usoo u sii sheegayoo waxaa lagu yidhi innakum idinku haddaa reer bani israa'iil tihiin muttabacuuna baa tihiin kuwa la debagelayo oo la raacayo fircoon iyo qoomkiisii ayaa idinsoo dabagelaya fa arsala waa diray fircawnu gaalkii fircown ahaa fi lmadaa'ini magaalooyinka dhexdooda xaashiriina rag wax soo xashriyo xaashiriina rag wax soo ururiya dad wax soo xashriya oo soo ururiya ayuu u diray dadkaasi maxay yihiin raggaas intou magaalooyinka u diro wuxuu ku yidhi ciidamaha la iga soo ururiyo magaalooyinka oo dhan ciidamaan ka rabaa inta aan ka taliyo mamlakadiisu ay hoos timaaddo hala ii dad ha la iiga soo qoro ciidama ha la iga soo ururiyo ha la ii soo dhoobo fa arsala waa diray fircawnu fircoon filmadaa'ini madaa'intii iyo magaalooyinkii weeyaan xaashiriina ayuu u dira markuu maqlay reer bani israa'iil waa guureen oo nebi muuse la tegey markaas ayuu wuxuu yidhi ciidamo deg deg aan u baahna ciidamadaa markuu isla helo waa rabaa inuu daba galo ka daba ordo wuxuu isleeyahy qoladan waa lugaynayaan xaggay aadeenna baddii baa ka jidha aduguna waxaan ciidana iyo waxaan fardaabaa haysataayo haddii qof gaadiid saaran oo ordaya iyo qof lugaynaya in haddiiba lasoo qabanayo iska aaminay wuxuu yidhi ciidamadan ku hormaraya ciidamaha la ii keeno xaashiriina intaas marka fircoon iyo saasuu ahaa iyo saasuu u ekaa iyo intaasuu dherarkiisu ahaa iyo waxaa qisas tiradii ka batay oo badda ah kor uga baxa inna haaulaa'i hadalkiibuu sii wataa fircoon fircoon wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwaa iyaga ah ee guuray ee guuray ee guureeyey ee reer bani israa'iil la shirdimatun waa koox qaliiluuna oo yar koox yar oo maamulka ka hor timid qaab fallaagaad oo kale ah qoladaas weeye bay yidhi daa'ifo qaliilaa wey yidhi dad yar weeye bay yidhi reer bani israa'iil waxaabaa la tilmaamayaa markay meesha aadeen dadkii nebi muuse raacay lix boqol iyo toddobaatan kun inay ahaayeen lix boqol iyo toddobaatan kun dad yar maaha laakiin markii loo fiirsho qoladan fircoon la socota tiradooda waxay noqonayaan dad yar dad yar oo kale lixdaa boqol iyo toddobaatankaa kun ka dhignaanaya binisbati ilaa fircawn wa jeyshihi fircoon iyo ciidankiisa markii la dhinac dhigo berge wuxuu khudbadii ku darsaday waa jameeco yar buu yidhi oo qaliiluuna koox weeye buu yidhi qaliiluuna yar wa innahum iyagu qoladaas guuray oo reer bani israa'iil lanaa hanaga laa'iduuna waa kuwa naga caraysiinaya buu yidhi annagay naga xanaajinaya waxay samaynayaan afcaal iyo ficillo aan ka caroonayno oo laabtu nala ciriiriya mayso iyagoo jameeco yar ah bay mamlakada intaa baaxadeedu la eg tahay iyo awoodda intaa la eg bay waxay la imaanayaan wax laga xanaaqo wa innahum iyagu lanaaha naga laqaa'iduuna laqaa'iduuna weeyaan kuwa naga caraysiinaya wainaa anaguna buu yidhi la jamiicun jamac baan nahay ummad baan nahay xaadiruuna digtoon annaguna dad baraarugsan baan nahay dad hurdo maahine dad baraarugsan oo meesha nala ka soo gelayo iyo cidda mucaaradka nagu ah iyo cidda aan rabno inaan qabanno iyo sida loo qabanayo iyo xeeladaha iyo waxaasoo dhan dad waxaanu nahay baraarugsan la jamiicun baan nahay jamac iyo jamiic baan nahay qowm baana tiro badan kuwaasoo xadiruuna ama xaadiruuna qiraa'ad baa jire kuwaasoo digtoon oo baraarugsan caadadanada waxaaba ka midaba yidhi dowladdan baraarug iyo digtooni go-aan qaadasho marka waxaan sheeka uu wado qoladiisiiba wuu iska gadayaa oo ugu cududaaranayaa qoladiisii buu u khudbaynayaa wuxuu u tilmaamayaa dowladda iyo awooddeeda iyo nidaamka uu damacsan yahay iyo waxaas dadka noocaana waa naga hor yimid waa dadka noocaasa jameecadaa yara annaguna waxay samaynayaan kuwa ka carooday oo aan raalli ka ahayn baan nahay annaguna ummadda intaa tiro leego awoodda intaa leeg baa nahay oo weliba digtoona oo baraarugsan qaab noocaas ugu khudbaynaya ilaahay wuxuu yidhi fa akhrajnaahu qaala tacaala baa leedahay hadalkii hore intaasa ku jooga ilaahay wuxuu yidhi faakhrajnaahum waanu saarnay fircoon iyo qoomkiisa min jannaatin baanu ka saarnay beeraan ka saarnay beere ay lahaayeen basaatiin iyo wa cuyuunin ilo biyaayo dareeraya anhaar iyo webiyaal beeraha ay saa ugu fureen oo saa u qolqolaya baanu ka saarnay markaan laga saarayo waxaa ilaahay go-aanshaynaysa dib ugu soo noqon dowladdan iyo meeshay ka taliso iyo beerahan iyo biyahan soconaya inaysan dib ugu soo noqon fircoon iyo ummadiisa iyaguna waxay u baxeen qoladaan horey ka maro soo celiyey kabacdina maxkamad saara beerahaasay baan ka saarnay bay yidhaahay min jannaatin iyo wa cuyuunin waa meel aada u qurux badan beera iyo biyo iyo wa kunuusin kanziyaal waa xoolo waaweyn dahab iyo fido weliba kanziga xoolaha ardada dusheeda saaran baanu ka saarnay iyo wa maqaamin makaanu nagaansho kariimin wanaagsan meelo lagu nagaado guryo waaweyn guryo waaweyn oo qurux badan manaasil qurux badan taas baanu ka saarnay oo aanu macnaha ilaahay wuxuu yidhi meelahaasoo ma maqaamin kariimin ah maqaam waa manaasil ba hadda looga jeedaa waa makaanu nagaansho meel lagu nagaado oo guryo qurxoon iyo majaalis meelaha fadhiyada loogu talagalo la fadhiisto waxaasaanu ilaahay ka saarnay buu yidhi kadalika sidaas midla daalika alikhraaji saariddaas oo kale yaa aanu iyaga ku samaynay ama kadalika alamru amarku kadalika sidaa weeya arrinku saasu u dhaca waa warathnaa waanu dhaxal siinay baa ilaahay yidhi waa warathnaahaa meelihii iyo amaakintii fircoon iyo qoladiisa laga saaray iyo guryahoodii iyo daarahoodii waxaan dhaxal siinay bani israa'iila reer bani israa'iil baanu dhaxal siinay qoladii yaraydoo la islaa halla qabqabto halla maxkamadeeyo halla laayo qoladaasaanu dhaxal siinay oo qoladaani waaba tegi doonaanoo badday ka dhaafi doonaanoo fircoon iyo qoladiisana baddaa lagu halaagayaay goormay ku soo noqdeen dee markii qoladan la halaagay baddiina xagg ay u dhaafeen bay dib ugu soo noqdeen wixii daaro iyo guryo iyo webiyaal iyo biyo lahaayeen markaas wadankiiba iyagii keliya ka taliyeenba qoladaasna waabay jiri jireen baa layidhi qole lagu diimay oo la waayey ciribtoodii iyo raadkoodii bay noqdeen sharwadayaal ah qolo kasta oo mushkilo iyo dhib wada mar unbay dhammaanaysaa adduunka wax weligii tiraya ma jiraan kuwa wanaagsanna ummadda wanaagsanna waa socon adduunka lagu waari maayo wax kasta taa waxay leeyihiin xilli aysan dhaafeen ilaahay wuxuu yidhi faatbacuu fircoon iyo qoladiisii way raaceen hum reer bani israa'iil bay raaceen mushriqiina xaalayihiin kuwo waa berisanaya mushriqiina wakhti shuruuq xilliga qoraxdu subxi soo baxdo waa beriga xilligaa xilli ah bay dababoodeen oo raadkoodii ku dhaceen fa atbacuu way raaceen way haleeleen fircoon iyo ciidamadiisii hum reer bani israa'iil mushriqiina xaala yihiin waqta shuruuqi shams qoraxda soo bixiddeeda waqtigeeda kuwo macnaha waa beri waa beriyeysanaya xilliga waa beriga ah oo soo qorax baxsanayaan iyagoo xilligaas soo qorax baxsanaya xilligaas bay ka dababoodeen waa haddii qoladan waa dheeraynayaan fircoon iyo qoladiisu gaadiid bay wataan waa dowlad dhan oo duushay weeyo dagaal ku jidho claamisay inay qoladaas qabqabanayaan falamaa taraa aljamcaani labadii jamac markay is arkeen taraa'a bimacnaa ra'aa kullu minhuma alaakhara mid kastaaba kii kale markuu arkay qoladii la ciirsanayay gadaal bay fiirsheenoo way arkeen waxaan halkaan soo xamaaranayo tiradii ka bato gaaladii fircoon watay ah kuwan wax ciirsanayana kuwii kale bidhaantoodii baa u muuqatay labadii jamac markay is arkeen waa jamcu muusa wa jamcu fircawn nebi muuse qoladuu hogaaminayey iyo fircoon qoladuu hogaaminayay markay is arkeen oo isku muuqdeen qaala asxaabu muusaa muuse asxaabtiisii waxay yidhaahdeen dadkii nebi muuse la socday innaa hanaga la mudrakuuna baa nahay kuwa la soo haleelay waa nala hayaabay dheh alla muusow waanala waa nala hayaa la mudrakuuna kuwa la soo gaaray oo la soo haleelay baan fircoon iyo ciidamadiisii baa waxa weeye nagu soo dhow weynalaynayaan waxay arkeen ciidanka tiradiis waxay kaloo arkeen meeshay kusii ordayaan oo nebi muuse yidhi halkaasaan aadaynaa baddii inay joogaan ilaa bad baddii baa ka hor timid xaggana qof soo ordayay dee qofkan inuu istaagaa caqligu keenayaa badda usan jiirayn marka waxay dhaheen innaa la mudrakuuna nagu waxaan la kuwa la qabtay oo la soo haleelay baan fircoon iyo ciidamadiisu waa waraa'ahum kuwaan dabadooday soo ordayaan waalbaxru amaamahum baddiina waa hortooda malihii baa ka xumaaday qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi muusa kallaa ka joog ka al ima soo haleelayaan kalla iskaba dhaaf waxa weeyaan lan yudrikuuk ma idin soo gaarayaan minaa isku muuqataan ma ujeedaa ilaahay awooddiisaa shaqaynaysa idin soo gaari mayaan kallaa iskaba dhaaf inay idin soo gaaraan idin soo gaari mayaan hadalkaa ka jooga maxaa yeelay inna maciya aniga macayga waxaa ahaaday rabbii rabbigay mubtadaha iska dibdhacaa sayahdiini ilaahayna way hanuunin doonaa siin baa lagu daray inna maciya rabbii inna macii inna maciya rabbii sayahdiin ilaahayna waa i toosin doona waa i hanuunin doona ilaahay baa macayga ilaahay baa i xafidaya ilaahay baa ii kaalmaynaya ilaahay baa igu hanuuninaya dariiqa badbaadada ilaahay isagaa i yidhi halkaa ummadda u kaxee baddaa xaggeeda laba amar buu u sheegay kow waa maray rabbi inuu maciise yahay oo ilaahay nus nusro iyo kaalmo iyo kafaalaqaad uu ka helayo marka labaadna sayahdiina u yidhi ilaahay isagaa dee igu hanuuninaya isagaa igu hanuunin doona dariiqa najaati walkhalaas badbaadada iyo fakashada wadadeeda taasi wataa intaa markii uu nebi muuse yidhi arrintiina ay isku soo dhow yihiin ilaahay wuxuu yidhi fa awxaynaa waxaan u waxyoona bimacnaa amarnaa weeye iyaduna ilaa muusaa nebi muuse an idrib bicasaaka albaxra an idrib ku dhufo anushani idrib ku dhuf bicasaaka ushaada albaxra baddi ushaa walba ul cajaa'ib ahayd baddaan meesha fadhida biyaheeda ushaada ku dhufo bac ku si markaasaa ugu dhufati anadrib bicasaaka albaxra dee maxaa meesha kugu jira wuu ku dhuftay wey wadarabahu baa meesha kugu jira wuu ku dhuftay fanfalaqa baddi waa kala dhambalmay waa kala dilaacay baddii wadayba bannaysaba biyihii baa saa u kala istaagay ilaahay awoodiis biyihii meeshii foolkooda ku aadana kuwaan la ciirsanayo waday noqotay qallalan saasay u kala istaageen wixii ay baddii noqotay aayadda noo sheegaysa waa socotaa fa kaana wuxuu noqday kullu firqin dhambal dhammaantiis fanfalaqa waa kala dhambalmay soo maaha dhambal kasta macnaha jus kasta qayb kasta wuxuu noqday kadawdi alcadiim buur weyn oo kale biyahan hirka iyo wixii saas isku dabamarayay buur saa u taaganoo kale oo lig ah bay noqdeen halkaanna buur kaloo dheer halkaanna waa waddo la marayo biyihiina waaba buuro taagtaagan ilaahay baaba tilmaamay xuli ka dawdi alcadiim buu noqday waa waa dee labaiyo toban ilood baaba u furmay baa la yidhi labaiyo toban qabiil waa iyagii ahaaye qolo kasta waddadii u furantay labada dhinac waxaa ka taagan biyihii iyo buura laga dhigay oo aan dhibaynin ka dawdi alcadiim jabal weyn iyo buur weyn oo kalea laga dhig waxaa la yidhahdaa aljabal shaamikh waa buurta aada u dheer athaabit ee qotonta sidaa markay noqotay dee waddadii qallaalnayd bay saa u mareen waa socdeen waaslafnaa waxaanu soo dhoweynay baa ilaahay yidhi famma halkaas alaakhariina kuwii kale qoladan meesha mardhay maahee qoladii cayrsanaysayna ilahay wuxuu yidhi waa soo dhoweyn waa fircoon iyo qoladiis ilaa ay baddii soo galeen iyaga laftooda baddiiyo iyaga laftooda la qallalan oo dee qoladan waddaday madheen sideedii oo kale ah bay soo galeen reer bani israa'iil kii u dembeeyey markuu saa uga baxay qoladan fircoonna ku soo uruureenoo kii ugu horreeyena uusan ka bixin kii u dembeeyena soo galay la soo xereeyey baa badda la isku dhufan doonaa waaslafnaa famma halkaas waxaan soo dhoweynaa alaakhariin waanjaynaa waxaan badbaadinay baa ilaahay yidhi muusaa nabiyullaahi muuse iyo waman macahu duulkii maciisa ah ajmaciina xaalayihiin wadar ahaan dhammaan hal qof xagatin kama gaarin uma intaa ka bacdina aqraqnaa waxaanu halaagnay waxaan haftaynay oo biyihii ku qarqin alaakhariina kuwii kale aqraqa dee qofku markuu biyaha ku dhaco marba saa intu u quuso misna afka kala qaado biyuhu dalaq dhahaan oo qacda saa u leeyahy waxa weeyaan aqraqna waxaan haftaynay oo waxa weeyaan meesha ku maanshayn alaakhariina kuwii kale waa fircoon iyo qoladiis qoladan baddii baa loo qallajiyey labaiyo toban dariiq baa looga saarana biyihii waa istaageenoo buur taagan baa laga dhigay ilahay awoodiis waa galeenoo way ka baxeen fircoon iyo qoladiisi baa ku soo xarooday derbiyadii baa laiskugu dhuftay biyihii iyo buurihii biyihii taagnaa buurihii taagnaa biyey noqdeen sidaa markay dhacday qoladii badbaaday oo nebi muuse la socotay qaarkood baa waxay dhaheen fircoonkaan ogeyn awooddiisa wale kaasi ma dhiman weli waa noolyahay qofka haddii cadaawaddiisu dee kaa badato weligaa waxaad moodaysaa inaad aragtid mooyaane inuu weli meelahan ku jiro xaskaan wixii la soo marshay dhibaatana waa ogyihiin ninkaasi waxay dhaheen badda kuma kuma bixin ninkaasi ma bixin bay dheheen markaasaa badda amar lise waxa la yihi baktigiisa soo tuur fircoon baddii baa soo tuudhay xeebteed ilaa ay ka arkeen balaayadaas oo meyd ah falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya meel kalaa lagu tilmaamo suuratu yuunus miya ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa waxaa ahaaday la aayatan aayad ayaa ahaaday aayad baa ku sugan halaagidda la halaagay fircoon iyo qoladiis cibro weyn baa ku sugan cibradaas waa maxay badbaadinta ilaahay uu badbaadiyo awliyadiisa iyo iyo halaagidda ilaahay uu acdaadiisa halaago aayaddaa weyn baa ku sugan wamaa kaana mana ahaanin akaruhum kuwa nebi allow ku beeniyey badankoodu mu'miniina ma ahaanin kuwa mu'miniina rumaynaya aay suuradda aayaddan kusoo noqnoqonaysaa wamaa kaana akaruhum muminiin ina fii dalika laaaya wamaa kaana akaruhum muminiin tafsiirka ugu xoogan mid kasta wamaa kaana akaruhum waxaan loo celinayaa aynu u celinaynaa ummaddii markaas xilligii nebi maxamed joogtay calayh salatu asalaam baa hadalkaan u socdaa sidaasaa ugu cajabad in loo celiyo qiso kasta markii la sheego wamaa kaana akaruhum kuwaa waxaasaa ku dhacay laakiin kuwaan badankoodu maysan ahaanin kuwa mu'miniina ina fii daalika la aayatan wamaa kaana akaruhum kuwan badankooduna muusan ahaanin muminiina kuwa muminiinoo rumaynaya maysan ahaanin waina rabbaka rabbigaana lahuwa ilaahay alcasiizu wey alla qaaliba wey acdaadiisa alla ka argoosta wey alraxiimu ilaahay weeyaan alla u tura u naxariista owliyadiisa iyo dadka wanaagsan taasna halkaasaa la dhig qoladaasi saasay ku baabeen maalintaasaa u dambaysay watlu waxaad akhridaa calayhim iyaga dushooda naba'a ibraahiima nebiyullaahi ibraahiima warkiisii naba nebi ibraahiima warkiisii bal dushooda ku akhri baa lihi qoladan dushooda ku akhri nebi ibraahim qisadiisaba halkan ka bilaabanaysa watlu akri nabiyullaahi maxamed calayka salaatu wasalaam calayhim iyaga dushooda nabaa ibraahiima khabara ibraahim nebi ibraahim warkiis u sheeg id waqti qaala uu yihi nabiyullaahi ibraahim liabiihi aabihii oo u yidhi iyo wa qowmihi qoomkiisa markii uu ku yidhi maa maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan war maxaad caabudaysaan wuxuu ku yidhi aabbihiis iyo qoomkiisiba war maxaad caabudaysaan maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan maadaa tacbuduuna ahayd kale marka sidaas buu ku yidhi hadalkaa markuu u soo jeediyey qaaluu waxay dhaheen nacbudu waxaanu caabudaynaa asnaaman asnaam fa nadallu waxaan ahaanaynaa laha asnaamtaas caakifina kuwa ku duldhegi kuwo ku dulnegi ayaanu ahaanaynaa qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim hal yasmacuunakum maydin maqlaan saddex su-aalood baan idin weydiinaya hal yasmacuunakum asnaamtu maydin maqlaan id wakhtiga tadcuuna aada u yeeraysaan oo aada u dhawaaqataan ow amase yanfacuunakum maydin anfacaan waa su-aal labaade wax nafca maydin leeyihiin ow amase waa su-aal saddexaade yaduruuna yaa maydin dhibaan wax madaro ah marka ow yanfacuunakum maydin anfacaan idinka ow yaduruuna intaasuu ku yiri wax dhibaataa ma idinka celiyeen wax nafacana maydin leeyihi qaaluu waxay dhaheen bal iskaba dhaafe intaa midna ma lehe wajadnaa waan helnay aabbaana aabbayaashayaan helnay kadaalika sidaa yafcaluuna iyagoo samaynahaya wax daliila ma haysaan ee waxujaa taqliid indhala ayay sheegteen qaala wuxuu yidhi afara'aytum bal ka warrama maa maa kuntum wixii aad ahaan jireen tacbuduuna maa afara'aytum bal ka warrama maa midka kuntum ahaateen tacbuduuna kuwa caabuda maakii kuntum ahaan jireen tacbuduuna kuwa caabuda antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiinni alaqdamuuna horreeyey idinka iyo aabbayaashiinni horeba waxaad caabudi jireen bal ka warrama fa innahum waxaas asnaamtaasi caduwun li caduwun cadow weeye oo lii aniga ii ahaaday col baan la ahay cadow oo aniga ii ahaaday mana caabuday ilaa raba alcaalamiina istina dii munqadica laga dhigo laakine rabbulcaalamiin allaha rabbulcaalamiinka fa huwa weliyi isaga aniga weligayga fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiraba alladii allahaasoo khalaqanii aniga i abuuray oo fa huwa isagu yahdiini i hanuuninaaye waladii allahaasoo huwa isaguba yudcimun i quudiya oo i arsaaqa dacaamka iyo sharaabka i siiya oo wayasqiini i waraabiya sharaabkii weeyaan midhaha soo saara i waraabiya i quudiya waidaa maridtu markaan xanuunsadana fa huwa isagu ilaahay yashfiini i bogsiiyo i shaafiya allahaasaa caafimaadka ilaa iska leh marka xanuunkii isagaa isku tiiriya waidaa maridtu anigu markaan jirado mar ma uusan dhihinin kan i xanuujiya i jiraysiiya naftiisa u tiiriye waidaa maridtu caafimaadkiina ilaahayba u tiiriye fa huwa isagu yashfiini ishaafiyabay tanna isagaa isku tiri waa wadada adabta weeyaan nidaamka aadaabtaa saas wailaa haddii kale maradka iyo caafimaadkuba xag rabbi bay ka yimaadaan jiradana ilaah baa keena caafimaadkana ilaah baa keena qaabka aan bu isticmaal waladii allahaasoo yumitunii idila idilaya uma dabadeedna yuxyiini inoolaynaayo allahaas marku damco wuu dilaya hadhowna waa inoolaynaya waladii allahaasoo admacu aan quu daraynayo rajaynayo an yakfira lii aniga inuu ii dhaafo khadiiatii gafafkay khadii'atii gafkay allah aan ka rajaynayo dembigayga inuu i dhaafo maalinta xisaabtii abaalmarintu jira khadiyatii gafkeyga ilaahay inuu i dhaafo yowma addiini is abaalmarinta maalinkeeda marka rabbulcaalamiinka aniga weligeygaa fi dunyaa walaakhira allahaas weeyaan rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow hablii ilaahayow ii hibe ilaahayow isii weye rabbi hablii ilaahw ii hibe xukman ilaah xugun ii hibe xukman xikmatan waa lid xikmad ilaahaw ii hibe rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyo hablii ilaahayo ii hibe xukuman nubuwo iyo nebinimo ilaahu si rabbi yaa rabbi rabbigaygiyo ya hablii ilaahayo ii hibe xukman xukmi waa fahm ama cilmi ilaahu ii hibe nebinimo ilaahu isi waalxiqnii ilaahayo i haleeshi bisaalixiin kuwa saalixiinta addoommadaada suusuuban ilaah kuwaa macooda iga dhigo kuwaasi helaysi ayuu yidhi qisadiina way socotaa darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab